بسم الله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أن إلهي بقى مهد إسكال أولا وآخرا الله ما نقول كل مية جوجشان نقول بنا يستي نمعوين كفراها بدنا لسوكو بكرين الله سان مهد وعلينا مهد دبدت هل كان ساكو وحيسقو يمد waxgaradka beesha sade ee degmada baar dheere waxayna ka hadlahayaan oy rabaan beesha caalamka iyo soomaaliya iyo sade iyo dowladda federaalka iyo cid kasta oo arrintan ay dhibaysa ama ka dhiidhin karta ka jirta magaalada kismaanya ee dooxatada ah ka jirta maamulka axmed madoobe bay rabaan inay baaq u joodiyaan in kasta oy dhegahooda furan tahay ee u dhalatay beesha sade meel kastoo ay joogaan soomaaliyaa loo joodinahayaa muslimiintaa loo joodinahayaa reesadaa loo joodinahayaa waxaa la isugu yimid geeridii naxdinta lahayd innaa lilaahi wa innaa ilaahi raajicuun cabdulaahi cabdisamed ee sida cabdisalaan cabdulaahi cabdisalaan ee sheekh axmed ee gacanta ka haqadaran ay ku dishay kismaanya nimanka maamulka axmed madoobe uu axmed madoobe u diray iyo maamulkiisa iyo saraakiisha ka hoosaysa kuna xadfan qabiil yaan waxaan ugu joodinaynaa beesha caalamka iyo soomaaliya iyo sadaba waxaan baaq ugu joodinaynaa in indho dheer loo yeesho waxaana mar labaad baaq u joodinahayaa beesha reer sade ee sida foosha xun maalin walba loogu gumaado oo qabiiliga ah maamul inta loo sheegtay shaati maamul loo soo gishta axmed madoobe uu madaxweyne isugu sheega been ah oo aan waxba ka jirin maalin walbana reer sade nin iyo laba loogu cuna waxaan u joodinaa beesha reer sade arrintaas inay dhegana u yeeshaan qalbina u yeeshaan iska arkaan iskana waraystaan waxaan leeyahay maamulka axmed madoobe ee qabiilka ku salaysan ee qabiilka ku salaysan sooma ee dooxatada ah soomaaliya inay iska aragto kana dhiidhiso kana hadasho aad iyo aad baa u mahadsantihiin alxamdulilah rabbialcaalamiin waxaan u tacsiyaynaa awalo marka hore ninka naga dhintay oo marxuumka ahaa oo gacanta ka xagdaran ee dishay cabdulaahi cabdisamed cabdisalaan oo ku magac dheer shigshigow intaa kadib anagu waxaa layihaha xuseen aadan warsame waxaan ka mid ah nabadoonnada gobolka gedo jubbaland markii la asaasayay raggii jaamacadda galeeban oo inqilaabka u dhacahayay ka dambana raggii ka carooday ka tegey tii labaad baana haddana markii axmudo raggii u tegay ka soo noqday baana jubbaland weligeed maamul kama dhicin kenya waxay wadato oo inqilaaba xoogaa ka jiray annaga waxaa naga raaca koox dhadhama raaca ama saxmaleefa wax maamul kama naqaybgelin maalinkii jubbaland nagaaay maantana dadkii jubbaland ku dhintay laysmale ma boqol baa dhowr kun wey hantida guryaha la dhacayna laysmale waa intaas waa ka badan yahay nin walba ogya dowladda federaalka waxaan ka doonaynaa baaq baan u diraynaa hadday jubbaland wax ka qaban karta annaga ka qaban karno haddaan beeshadanna waa ku filan waa iska dhicin karnaa xaqluba'aankaan waardeynaynaa magacan waardeynaynaa soomaaliyadaan waardeynaynaa ehlinaadaan waardeynaynaa ilaa saddex kun afar kunoo kuwaan doosaro duqowda waa heli karnaa meeshii aad u gurguurato waxba dhiguma dhammo taariikhdan diidana baal madow inaan gelinno dowladda federaalka waxaan rabnaa waxa jubbaland ka dhacay inaan wax ka qabato beesha caalamka haddii xamar taahir ka qarxa waa sheegaan garawa haddii gabarka kuftana waa sheegaan garbahariya haddii xamad ka dhacdana waa sheegaan xasuuqa ka dhaca kismaayara ma sheegaan waa macno kale waxa loo dulqaadan karna ma waxaan u baaqaynaa beesha sade degmooyinka geeda waxaan rabnaa inay shir u fadhiistaan guddina ay samaysaan guddigaasaan loo kala kicin annagu guddeenna waa fadhiyaa kuwa bannaankana waxaa ugu baaqaynaa inay guddiya samaystaan gool dal kasta ay joogaan guddiyahaasna xiriir ay nala sameeyaan si dhaba inuu sida u tashadaan waa ku baaqaynaa intaas waxaa dheer ninka waxaa dilay axmed madoobe iyo maamulkiisa waxaa disha askar oaadeena amarka u dambeeya taliyaha sal gaalasiiye isagaan soo fuliye dadkana been looma sheego maxamed subeer baa dilay riixsi baa dilay maxaa beentan u wata axmed madooba gacantiisa ku amray gacantiisa gacantooday ku dileen xasuuqa ay wadeen barakacinteedu kow ka yah keligana maa boqol baa ku maqan baaqaas waxaan ku soo gebagabayaan ku soo dhammaynhayaa raggii sadow raggiis ka dhicin jirayow diyaar garooba assalamu calaykum waraxmatullahi barakatu ilaahay baa mahad iskale subxaana wa tacaalaah suma waxaan u tacsiyaynaynaa marxuumkii naga dhintay naxariistii janna allaha siiyo hortay saaxiibbaday baa ka hadlay si dhab ah oo qurux badan bay kaga hadleen arrintaas waxaa noo geystay oo dhibaatadaas noo keenay axmed madoobe gacantiisuu ku dilay gacan kale ma aha waa xaqiiq weeye waxaa dilay taliyihiisa nabad sugidda waxaa dilay luga dheere oo madaxweyne ku-xigeen ah waxaa dilay ninka la yidhaahdo cabdimadoobe oo taliyaha saldhigga ah iyo afar askari oo watay nimankaasna waxay ahaayeen reer xirsi waa xaqiiq waana ogaadeen marrixaan indhaha kama laaban doono arrinta ayadaa mana fiirsan doono waxaan leennahay saacaddaa laga bilaaba sada meesha aad joogtaanba kaca ilaahay dartii u kaca ninkaas dhiiggiisana u kaca waa bilay يوم نختم على أفواههم وتكلمون أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون صبر إيمان الله نقصي نينك دينتي مرحوم كدينتي أو قعنتك حضرين أيديش أنت أكدب إيه باق وحان أدري أباش السدو waxaan ninkan naga dilayna annagu shaki kama qabna ee shaydaan madoobe dadka axmed madoobe ay leeyihiin anigu ma dhihi karo afkayga ma soo marta magacaas shaydaan madoobe iyo garuubkiisaa naga dili ninkaas shayddaan madoobe iyo garuubkiisa haddii aanan runta liisu sheegana laba saac isma hayn karno waa ogyihiin ayagana waa is ogna laba saac shayddaan madoobe iyo garuubkiisa isma hayn karno waxa aan ka xishoonayna waxay ahayd maamul aad burburiseen iyo waxbaad hallayseen iyo kanad yeesheen beesha caalamka waxaan u sheegaynaa haddii shayddaan madoobe iyo garuubkiisa toddoba sana waxaan ka raadinaynay nabadgelyo waana ka waayna haddii intaa aan nabad ka waayna hadda kadib ka sugi mayno wixii meeshaas ka yimaadayna intii hore allaha ku anfaca hadda wixii ka dambeeya taagtannada annagana qaadanayna hadduu allah awooddala ogolaado taas beesha caalamkaan u sheegaynaa beesha sida waxaan leeyahay beesha sida meesha hadda maanta ay marayso humbaalla maalinkii ay maraysa wey ninkii humbaalla taariikhdiisa hayana oo sada ahna meel kasta uu joogo buu ogyi maslaxa iyo nabad waan raadinnay waa weyne humbaallay mari hunbaa layna u dambayn sada fadhiga ha ka kaca shayddaan madoobe iyo ciidankiisana saan iskaga qaban lahayn aan ku talagalna wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu awali waxaan u tacsiyeynayaa marxuumkii dhintay samir iyo iimaan allaha siiyo dadka uu ka dhintay asagana allaha u naxariisto aniga hadalkaygu ma badna waxaan ku soo koorahayaa waxa ka jira kismaanyo nin weliba waa og yahay oo soomaali ah ninkaas waxaa dilay maamulka axmed madoobe iyo askaruu soo diray saddex afar goor baa loo yeeray intii aan la dilin waxaa u yeeray luga dheere waxaa u yeeray taliyaha nabad sugidda waxaa u yeeray biliiska ninka xukuma saldhigga markii u dambaysana waa la dilay ninkaasi saasuu ku dhintay waxaannu u sheegaynaa ama aan ka codsanaynaa dowladda soomaaliya waa been waxa la isku sheegahayo waxbaa la dhoobdhoobahayaa mana dhoobdhoobmahayaan kismaayo waxaa lagu dilay ilaa afar boqol oo ninoo sadaa baa lagu dilay waxaana loo dilay qabiil soomaali badanna waa lagu laayey arrintaa ayada ah sada ahaan markaan ka hadalno nabad baan goobaynay waxaan goobayna soomaalinimo hadda ma goobayno waa iska dhicinaynaa ninkiina dila haddaan rag ishelnana soomaaliya waadna garanaysaa saanu wax u geli jirnay ma daynayna axmed madoobiya maamulkiisa marka u dambaysana hilfahaan u qaadi doonnaa halkiisa shaqada ha ka wado intaasaan ku soo gabaynayna waraxmatullahi barakaatu asalaamu calaykum waraxmatullahi barakaatu tacsi iyo tacsi iyo duco iyo allabari intii raggii hore ay mareen bay iga tahay saddex qodob baan rabaa inaan ka hadlo qodob dawladda ayaan la hadlayaa qodobna waxaan la hadlayaa axmed madoobe iyo maamulkiisa qodobna waxaan la hadlayaa nimanka dhallinyaradahoo noo dhexeeya axmed madoobe iyo annaga qodobka noo dhexeeya annaga iyo axmed madoobe nimanka noo dhexeeyo al-shabaab waxaan leenaha waa soo duulaynaa waxaan adinka idiinma soconno axmed madoobe iyo maamulkiisaan u soconnaa iyo dabadhidifka sawaaxilka walaalyaalow jidka noo banneeya adinka ayaan idin xurmaynaynaa jidka noo banneeya waa idinka codsanaynaa qodob waa qodobkaas qodobka labaad dowladdaan la hadlayaa waxaan leeyahay dowladda soomaaliya ciidanka kenya weeye axmed madoobe kaarihiisa waxa uu dadka ku laynahayee waxaa la yidhi birta qolada tuntana waa istaqaanaa qolada xoolaha lena waa istaqaanaa waa isnaqaanaa nimanka meesha degane waxaan rabaa baarlamanku intuu fadhiisto ciidanka kenya in dalka laga saaro waa codsanaya hadda ka horena waa idhi qodob waa qodobkaas qodobka labaad qodobka saddexaad axmed madoobe iyo maamulkiisa daarood ma aha ogaadeen ma aha kabdhalax ma aha soomaali ma aha maxamed subeer ma aha baahtanada ma aha saddexdooda ee reer cabdilla ma aha cismaan iyo isaaq iyo cabdilla midna ma aha waa amxaar weeye amxaar weeye inuu amxaar yahay waxaad ku ogaanaysaan waxaa la yidhaahdaa axmed maxamed islaan baa la yidhaahdaa war xaggeed ku aragteen nin magaciisa nin islaam ahoo islaam lagu kabaayo xaggeed ku aragteen amxaar weeye soomaali ma aha ogaadeen ma aha reer cabdilla ma aha ree reer warfaa ma aha war ninkaas kenyaatigu hadyaa magan yuu yaha hadda laakiin salkiisu waa amxaar weeye kenyaatina hadda wuu garabsanayaa waxaad ogaataa axmed madoobow waxaa la yidhi waa qaan waa qaan mareexaan waa qaaxa kugu maqan adiga qabiilkaada waa u qoorantiin buu yidhi axmed madoobe guryahanagii baad dhacda ragganagii baad laysa madaxdii oo dhan baad laysa ilaahay baa qadaray ragga noo dhexeeyaan intaas iyo kinyaatigaan la yara gabanayna ma ogiye waa isnaqaanaa annaga iyo adigu waa isnaqaanaa baqa dheera inaad tahay waa isnaqaanaa waxaad ogaataa waa qaa kugu maqan adiga nuur cuburiya awowga ah ninkaad dishayna cali shuucba awowgii ah waa isnaqaanaa waa isu fadhinaa annaga iyo adiga waa isu fadhinaa meeshaad gel lahayd baa loo fadhiyaa waa ka baxa asalamu calaykum waraxmatulah bismillaah alxamdulilah rabi alcaalamiin awala ilaahay baa mahadsan shirkaa maanta waxaan isugu imaanay dad muslim baan nahay dad ahlu tawxiid baan nahay dulmi isugumaana imaanin nardaro ama bini aadan gaal i muslim wixiisaba oo dulmi isugumaana imaaninbo laakiin barnaamijka waan isugu imaano wuxuu yahay barnaamij socdo muddo dheer oo wax lala yaabay ah xag diinna aanan sal ku lahayn xag xildhibana aan sal ku lahayn xag darisna aan sal ku lahayn ayaa waayadaa socday waxaan leenahay wixii wax jaranahayo oo elu tawxiid ah oo soomaali ah barnaamijka inay indho dheer u yeeshaan indho dheer inay u yeeshaan hadhow aan is eedin soomaalida waxaa laleeyahay hala mideeyo dibaheshiisina loo sameeyo dee dhib baa la socdo maamul la sheeganahayo ayaa awood dowladnimo sheeganahayo xasuuqa aad u foolxun oo loo dulqaadan karin oo maalin cad ah hadda nin baa la dilay waa ninkii u dambeeyey micro mara ninka ugu dhintay ajoogtiisa weeye caawa iyo berri way sii socotaa xalay u dambaysay oo taariikhdu ahayd labaatan iyo sideed milyihii meeshiisana ay lahaayeen xalay dhammaan waa la tegey oo rag macquul ah nimankii waxaan samaynahayo oo weli hawsha ay wadaan wax loo dulqaadanaya ma aha hadda nin baa dhintay toban wiil buu dhala toban wiil buu dhalay ninka hal nin baa dhintay toban nin baa nool nimanka ku xisaabtamhaya nin baa dilnay oo ninka ma dhiman toban wiil uu dhalay baa taagan boqolaa la dhalatay baa taagan oo doqonnimada u malaynaya dad kale dad baa laynay hebel baa dilay dad dhintay ma laha boqolkan ha jaarto taariikhdu waa la yaqaanaa arrinta ayada meesha daaroon way og yihiin daaroon wuu og yahay ee micnaa nifkan axmed madoobe uu ku hayo soomaaliya ama jubbooyinka ama ama meeshiisane annagu waxaan leenahay haddii col uu dhaco oo kulli soo duusho oo hal nin aad ka disho awsi ma jebisa kulli baa soo disha hal nin baa ka disha waxaa jira waalayn waa jira cawsi waa jebiya nin baa dishay sagaal boqol sagaashan iyo sagaal nin baa hartay oo nin baa dishaye sano ma dhammaan sano ma dhammaan ninka caari lahaa iyo ninka dasano kuu qabay waa joogaan waxaan leeyahay meesha sane arrinta ayada ah si taxadar leh ha oga shato ha oga dashato ninka muslimka ma banaano laakiin way badhaysteen haddii ninka muslimka la badhaysto anagu hooda maana badhaysanine hoodalana inaan ka difaacno xaq baa u leenahay sharci baa u leenahay ilaahay baa noo badhaynahay inaan isdifaacno naftanan aan difaacano laakiin annagu cid dulmi kuma nihin cid kuma xadgudbayno waxaan leenahay nin baa nintaa la leeyahay wuxuu dhalay baa joogo wixii la dhashay baa joogo wayna noo dambayn doontaa boqol sano baa gaartee bismillahi raxmaan raxiim alxamdulilaahi rabbi alcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa rasuulilah sala allahu calayhi wasalam ashhadu an laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika lah wa ashhadu anna muxamadan cabduhu wa rasuuluh maa bacdu innaa nilaa waa innaa ilaahay raajicuun waxaan halkan tacsiiyo tiiraanyo iyo murugale ugu diraynaa marxuumkii dhintay ee gacanta ka xaq daran ay dishay ee cabdulaahi cabdisalaan sheekh axmed waan halkan tacsiiyo tiiraanyo iyo murugale ugu diraynaa eheladiisii iyo qaraabadiisii iyo qoyskiisii intaba annagoo ka mid ah eheladiisii iyo qaraabadiisii waxaan si khaasa tacsiyo ugu diraynaa qoyskiisii een tacsiyadaas kadib waxaan rabnaa halkan inaan baaq ka jeedino annagoo ah beesha side inaan u jeedino soomaali weynta daafaha dunida joogta inaan baaq sida u jeedino ninkaas cabdulaahi sheekh cabdisalaan ah waxaa dilay waxaa loo dilay horta qaabilnin baa loo dilay wax asaga xaq ah uu qabin ma laha waxaa loo dilay isirraac qaabiilnimo ahaa loo dilay oo inuu ka soo jeedo beesha sida ayaa loo dilay waxaana loo dilay qabiil baa dilay qabiilkana waxay shaarka u qaateen maamul way u gashadeen oo ugu gabbadeen qabiil qayaxan qabiil ma dilo hadduusan maamul iyo wax ku hognayn ma dileen qabiilkiis ayuu uga gabban lahaa waxay u hogadeen maamulka axmed madoobe uu meesha ku haysta oo qabiilka ku dhisan intaas horta waa caddaynayna in ninkaasaa loo dilay oo qabiilnimo loo dilay qabiilna ay dileen wax looga gabadanaya maamulka axmed madoobe ay tahay intaas kadib waxaan baaq u jeedin rabnaa soomaali weynta guud meel kasta joogto inayna ka jirin kismaayo maamul soomaaliyeed inuusan ka jirin kismaayo maamul soomaali baa degan intay soomaali ka kooban tahay baa degan maamul loo dhan yahay oo soomaali u dhan tahay inuusan kismaayo ka jirin ee soomaali meel waxa suuq ay tahay soomaali inay ka tashato loo baahan soomaali baan baaqeed u diraynaa waxaa kaloon baaq u diraynaa dowladda federaalka ah kismaayo maamul kama jiro waadna og tihiin waxaan leenahay wixii ka jira haddii aad dhulka dawlad og tihiin adinkaa laydinka rabaa xalkeeda kismaayo wixii ka jira idinka xalkeeda laga rabaa waxaa kaloo baaq saddexaad u dirayaa beesha side siddeed sano ayaanu adkaysanaynay nin badda xeebteeda lasoo dhigo nin gurigiisa loogu dhaco nin masaajid loogu galo sida hadda ninkan u dambeeyey oo masaajidka ilinkiisa lagu dilay intaasaan soo adkaysanaynay adkaysiga waa naga dhammaaday waxaan beesha sida baaq ugu diraynaa inay sida isu yimaado oo la tashado dal iyo dibidba sida inta nool lagu badbaadin lahaa inta nool si lagu badbaadin lahaa waxaa yeelay nin iddaah kuguma daayo nin aanan maamul kugu dilaynin oo qabiilnimo kuu is raacaayo oon dembi kuu raacaynin gacmaha looma horsan karo waxaan leenahay beesha side inay difaacdaan ilmahooda wixii haray ee siday ku difaacan lahaa inay ka tashadaan isuna imaadaan intaas kadib waxaan rabnaa inaan ogeysiinno niminka shalay ninka dilay oo haddana u malaynaya inaanan la ogeyn waan idin ognahay inaad ninka disheen waxaan ognahay xaali guryahaad u dhacdeen oo ragga raadinayseen waxaan idin sheegaynaa mareexaan geerido xirsifuryay u tahay kismaayo haddii aad u malaynaysaan haddii lagu laayo inuu ka tegaayo xirsifury ay u tahay inuu idinkiga dambaynaya haddaad geerida u badisaan ogaada intaad dishaan oo qarnibuu idinkiga dambaynaya insha allah assalamu calaykum raxmatullahi barakaatu